جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmaan idinkugu heynana waxaa ka mid a howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo bakool taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in hoggaanka dagaalka ka socda soomaaliya ay heesa xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada heshiisyo qarsoodi ah uu la galay dowlado shisheeye kuwaasoo doonaya boobka khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya majmuucada alif oo ay ku jiraan dhowr majmuuco oo ka socda wilaayaadka islaamiga ayaa xalay ku tartamay barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa deegaanka kuunyo barrow ku qabatay multaqa ballaaran oo lagu weyneynayo kitaabka qur-aanka kariimka haweenka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa isniin bisha ramadaanna waa toban sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta maanyafuulka magaalada baydhabo bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid dhaawaca inta la xaqiijiyey waa hal askari oo murtada taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in hoggaanka dagaalka ka socda soomaaliya ay heeso xarakada mujaahidiinta al-shabaab nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdisalaan guuleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa ka hadlay guuldarooyinka israa'raacay ee maleeshiyaadka murtadiinta iyo guulaha uu allaha siiyey addoommadiisa mujaahidiinta ee ka soo bidhaamay wilaayada shabeellada dhexe murtadkan ayaa sheegay in hoggaanka siraaca xaqa iyo baadilka u dhexeeya ee ka holcaya soomaaliya ay la wareegtay xarkada mujaahidiinta al-shabaab kooxda riddada ee xasan gorgorta uu hoggaamiyena uu u soo galay qalqal iyo cabsi xoogan waxauu tilmaamay in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen deegaanadii uu xasan gorgurta ku soo galay xamlada shaaldiriirka ah ee uu wilaayaadka ku soo qaaday si gaar ahna shabeellada dhexe cabsida hadda kooxda riddada ay haysatana ay tahay in muqdisho ay ka dhacdo wax la mid a wixii kaabuul ka dhacay waxaa dhacaya dagaalkan isceerceyrsiga oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan al-shabaab ayaa ku gacan sarreeya waxaa dhacaysa meeshii shala laga bilaabay dagaalka markaad xukunka qabsatay labadii kun iyo labaiyo labaatankii in lagu soo laabto bal in lasoo dhaafo magaalada xamar in qalqal ka jiro iyadoo la eegayo waxaa ka dhacay siiriya iyo kaabuul in dadka iyo ummaddu ay qalqal galo waxaa dhici doonta in arrintii kaabuul ay soomaaliya ka dhacdo qof kasta oo xamar jooga maanta waa cabsanaya qof kasta oo koonfurta soomaaliya jooga waa cabsanaya wuxuu leeyahay war ma afghanistan oo kalaa dhici doonta war ma syria oo kalaa dhici doonta in fact afghanistan way dhici doontaa syria oo kale way dhici doontaa hadalka murtada cabdisalaan guuleed ayaa ku soo beegmaya xilli saraakiisha murtadiinta ee shabeellada dhexe ay saacadihii lasoo dhaafay shaaciyeen inay ku jabeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta ee ka socda gobolka shabeellada dhexe qaarkoodna ay shaaciyeen inay dagaalka ka baxeen kadib markii ay ku hor sugnaan waayeen rasaasta kulul ee mujaahidiinta mahadsanid abusheyba xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada heshiis qarsoodi ah uu la galay dowlado shisheeye kuwaasoo doonaya boobka khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya xildhibaan kooshin oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in dowladda riddada gurguurta ee heshiisyo qorsoodi ay la soo gashay dalal fara badan oo ay ka mid yihiin masar turkiga itoobiya imaaraadka iyo dalal kale wuxuu sheegay murtadkan in dhammaan heshiisyadaasi aan la soo marin baarlamaanka riddada ayagana aysan ka warhaynin waxyaabaha ku qoran heshiisyadaas xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in xasan gurguurta uu heshiisyo qarsoodi ah ula galay dowladda turkiga iyadoona horey ula wareegtay kaabiyaashii dhaqaale ee dalka uu lahaa mudana guddoomiye labaatan heshiis bay xukuumaddani soo gashay turki u a e egypt etoobiya eritereya azarbajaan intaasoo midana baarlamaanka gudihiisa lama keenin bulshada soomaaliyeedna lama wadaago warqadaanu kuu soo qoray in la keeno dowladda maanta jirtaana way keeni weyn haddaba kani muxuu kaga duwan yahay kuwa bulshada laga qariyay masiirkooda weliba taabanayay shidaalka kalluunka ee heshiiska etoobiya ankara dayax gacmeedka la sheegaayo intaasoo dhami maxay kaga gedisan yihiin kan maanta laynoo keenay garsoorka ku darsoo turkigu wuxuu monobili ku haystaa ilaha dhaqaale ee soomaaliya saddexda ilo dhaqaale ee soomaaliya ama magaalada muqdisho ku yaalla waa garoonka dekedda iyo hosbitalka boqolkiiba siddeetan badeecadda soo gashada soomaaliyana dalka turkiga horta ma is weydiinay faa'iide intee leeg baan ku qadnaa mise faa'iidada turkiguunbaa qaad qaata ma la xisaabtannay waxaa la joogaa xilligii lala xisaabtami lahaa turki hadalka ka soo yeeray xildhibaankan wuxuu ku soo aadayay xilli dowladda riddada ee xasan gurguurta heshiis qayb ka mid ah badda soomaaliya loogu gacan gelinayo la gashay dowladda turkiga kaas oo durbo bilowday in uu sahmin uu ku sameeyo mahadsanid cabdiraxiin majmuucada alif oo ay ku jiraan dhowr majmuuco oo ka socday wilaayaadka islaamiga ayaa xalay ku tartamay barnaamij ka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والأرض لعمره مع سيحيى
xalay oo ahayd habeenkii tobnaad bisha ramadaan barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee andalusna uu galay habeenkii sagaalaad waxaa tartan xiise badan uu dhex maray ilaa lix majmuuco oo ku wada jira majmuucada alif kuwaas oo kala matalayay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose jubbada hoose bakool hiiraan iyo mudug intii uu socday barnaamijka waxaa majmuucaadka la weydiiyey min labadii su-aal ee ay xaqa u lahaayeen sidan ayayna u dhacayeen في هذه الآية لون من ألوان البديع فما هو نسوا الله فأنساهم أنفسهم وان فيلياه إن أتقرتين أو أتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله
markii ay soo idlaadeen labadii wareeg ee min labada su-aal lagu weydiinayey majmuucaadka guddiga barnaamijka tartan aqooneedka ayaa faahfaahin ka bixiyey su-aalaha soo hareermaray qaar ka mid ah majmuucaadka caawa waxaa nagu soo laabtay ilaa iyo afar su-aalood marka insha allahu tacaala bal su-aasha koowaad hadda waxaa ii dhow abu maxamed su-aashii ugu dambeysay ee bakool ee ka iibinaysay dhanka alluqa alcarabiya gaar ahaan alfiyada maada yacni ibnu maalik fii qowlihi fi lalfiyati insha allahu tacaala walaalaha waqtigaa ka dhacay jawaabtii bisan insha allah tacaala laga raba jawaabtu waxay noqonaysaa waxaa la yaqaanaa an ficilka mudaarica ah way nasbisaa binafsihaa marna iyadoo qadaran jawaasan wujuuban ayay nasbisaa wuxuu ku leebni maalig waxaa jira mar in la soo guuriyey meelahaas meel aan ahayn in wax nasbiso antu antii intii aan ahayn lasoo sheegay jawaasanna uma qadarna wujuubanna uma qadarna ficilkiina waa la nasbinayaa marka sidaas waxa weeye nuxurkeedu intaas weeyaan macnaha wuxuu ishaarayaa xaalaadkii la aqoon jiray oo jawaaskii ujuubka wixii ka soo haray sax haddii cadli soo raro Mm.
waa la aqbalayaa su-aasha labaad isla abu maxamed waxaa iyadana jirta su-aal ka soo laabatay iyadana su-aashii labaad ahayd jubbada hoose biayi cibaaratin ashaara ibnu maalik ilaa ana alidaafata allafdiya laa tufiidu takhsiisan walaa tacriifan walaalu waxbay ku jawaabeen waanan ka qaladnay maxaa saxa idaafada lafdiga ah ee ibnu maalik muxuu ku ishaaray inaysan macrifona keenin takhsiisna keeninin ka beyd bay ku jawaabeen macnaha waxay ka boodeen beedadkii xogtan ka hadlayay dib ayay aadeen Een, waxaa jawaabta saxda ah wain yushaabihi almudaafu yafcalu wasfan facan tankiirihi laa yuczalu cibaaradaas baa faa'iidaynaysa kan kasii dambeeya Ay ay qaar- akhriyeenna way soo dhaweeyeen marka aad bay usu dhaweeyeen macnaha waxay dib bay u sikadeen haddii aan ku horeyno su-aashii ugu horeysay ee banaadir la weydiiyey idaa akhraja almurtadu azakaata fi xaali ridda hal tasix watujzi'u marka walaal waxay ku jawaabeen ma ansaxayso waanan ka qaladnay bal waxaan kusoo dhaweynayaa markaa sheekh zaylici tafadal sheekhan bismillah walaalaha su-aashaas la weydiiyey murtadka hadduu bixiyo zakada isagoo murtad ama ka ansaxaysa sida saxda waa inay ka ansaxayso waaye alimaamu asuyuudi kitaabkiisa alashbaab wanadaa'ir shuruud duniya markii ka soo hadlay waxyaabaha ka soo baxay masaa-isha ayuu ku daray ee iyadoo sidaas xuruuftaas ay u qoran tahay alfiqhu alislaami adilatu zucayla laftiisaas uu sheegay kutubta fiqiga saasay tilmaamayaan markan way ka ansaxaysaa taas waa sidaas hiiraan waxaan weydiinay iyagana waxaad sheegtaan saddex ka mid a dhaawacyada madaxa soo gaadha oo xukuuma ay ka imanayso marka saddex bay ku jawaabeen waana ka qaladnay maxaa sax noqonaya Een, walaalahaas su-aashaas la weydiiyey daqarada oo madax ku dhacaya xukuumada saddex ka sheeg waxay sheegeen ee, xaarisada way sheegeen baadicada way sheegeen laakiin midii saddexaad waxay dhaheen addaamiqa sawaabtu waxay ahayd addaamiya inay dhahaan qayn bay Ay, akhriyeen ay, qayn akhriya markan daamiqada waxaa weeye thuluthu diya ayaa ku waajibaysa ee daamiyada ayaa ah midda xukuumada ku sugan isku midba ma ahan daamiyada waxaa la yidhaahdaa maqaarka wixii jaaxay laakiin daamiqada waa maa wasalat ila dimaaqi maskaxda ay gaartay marka taas thuluthu diya ay ku waajibaysa marka waa addaamiya weyaan addaamiya sawaabka ah haddii alle idmoo caawa ayaa lagu wadaa in miiska iyo mikrofoonka andalus ay ku tartamaan ilaa shan majmuuco oo ku wada jira majmuucada ba waxaana xusid mudan in tartankii xalay dhacay majmuucaadka shabeellada hoose iyo mudug ay si sax ah uga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey halka majmuucaadka hiiraan bakool jubbada hoose iyo banaadir ay ka jawaabeen min hal su-aal mahadsanid cabdi qane wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa deegaanka kuunyo barrow ku qabatay multaqa ballaaran oo lagu weyneynayay kitaabka qur-aanka kariimka warbixintan waxaa inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani multaqahan ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay masjidka quba deegaan weynaha kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kaas oo uu soo agaasimay maktabka dhexe ee dacwada isla mar ahaantaana wilaayada shabeellada hoose ee martigelinaysay ayaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin isugu jirtay heer xarako iyo heer wilaayo oo uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan qaybaha culimaa udiinka sida sheekh fu'aad maxamed qalab sheekh cabdulaahi buulle sheekh cazaam abu yaxya iyo sheekh cali katiin xafidahumullah sidoo kale dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa qaybaha nabadoonnada iyo abwaanada iyo arday boqolaal ah oo ka kala timid ilaa iyo labaatan dugsi qur'aan iyo mu'asasaad oo lagu barto qur'aanka kariimka iyo funuuntiisa qaar ka mida culimmada oo multaqaha kelmid ka jeediyey ayaa bulshada waxay ku tartarsiiyeen inay ka faa'iidaystaan khayrka bishan barakaysanee ramadaan Ah, inta ummadda waxaa u tilmaami lahaa qur-aanka wixii loo soo dejiyey waxaa ugu weyn in lagu camal falo oo axkaamta iyo caqaa'idda iyo waxa uu ka warramayo dadku ay tadbiiqiyaan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab culimmada qaarkoodna waxaa laga soo naqliyey inay dhaheen inii laa tacajab man yaqra'u alqur'aan walam yacrif macaaniihi keyfa yaltada biqira'atihi waxaa la yaab leh qofka qur'aanka akhrinaya ee macaanidiisa aan garanahaynin siduu u macaansanayo la yaab bay leedahay marka maadaama bishii ramadaan lagu jiro qur'aankana aada loo akhrinayo qur'aankuna u baahan yahay in lagu tadabburo si qofka qalbigiisa uu saameeyo gabagabada munaasabadda waxaa kelmid ka jeediyey sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxa uu ugu baaqay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose inay u istaagaan sidii ay cadowga isaga difaaci lahaayeen iyaga oo tadbiiqanaya qur'aanka kariimka allahu akbar axibbatii fillah waxaa la rabaa marka dhammaanteen inaan u diyaar garowno cadowgaa saan iskaga dulqaadi lahayn waa maqlayseen waxyaalaha idaacadaha ay ka shee sheeganayeen ee lahaayeen mogtayso horena waa loo ogaa mujaahidiinta horena waa u ogaayeen etoobiya aan necabnahay intay ka baxday waa ogeedeen ilaah idinku dhaarsheeye wixii ka dhacay muqdisho ninkii gaalka ahaa ee hadba ku ta- qorshihiisa ku taagnaa mar kastaba aan ka tanaasulin soomaaliya dhulkeeda inuu qaato oo weliba ku goodinayo her iyo habeen in muqdisho loo soo lagu soo dhoweeyey wanqalna looga dhigay qof muslim ah soo miyadan maqlaynin waxaa wanqal loogu dhigay oo lagu soo dhoweeyey dhin dhiig nin muslim ah in la daadiyaa loogu soo dhoweeyey waa maqlayseen marka aan wadda muslimka waxaa la gudboon arrintaas inay ka dhiidhi multaqahan loogu magac daray multaqa tansiil liahli tartiil ayaa ku soo aaday xilli bulshada soomaaliyeed diinkooda ay ku soo duuleen silibiyiin afrikaan ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah mahadsanid rabbaani ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas waa kan casaam carafaat munaasabadan oo ka dhacday degmada ceelcaale ee wilaayada hiiraan ayay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira duleedka degmada buulo berde ee bariga wilaayada hiiraan naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka mahad celiyey haweenka ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan kaalintay kaga jiraan jihaadka ka socda bariga afrika waxaan ayadana halkan ugu mahadcelinaynaa gabdhaha ku nool walaayada islaamiga iyo hiiraan ee dadaalka bixiyey keliina aan hadda ahayn mar walba dhiibo oo dhabar adeega jihaadkaas inaysan ka harin ay qaybtooda ka qaataan wuxuu ilaahay siiyeyna ku bixiyaan aad bay ugu mahadsan yihiin xafladan hadda aan joogno keliya ma ahan hiiraan meelo badan ay ka dhacday show ayaa saan oo kale ay ka dhacday nacsi fara badan lagu bixiyey hadday ahaan laheed hadday buskud ahaan laheed hadday dhuuqdhuuq ahaan laheed hadday caag ay ahaan laheed sidaanoo kale inta bu-a qabla ayaa lagu bixiyey ayadana nacsi intaan la eg oo fara badan oo dhar ku jiro oo wax walba uu ku jiro haddana waxaan taaganahay degmada ceel cali ay la baxeen gabdhihii muslimaadka ahay aan sidaas faraha badan layaa la soo koobi karin oo nooc walba iskugu jirto waa idinkaga mahad celinaynaa jihaadkana qayb ayaad ka tihiin wiilasha jihaadayo ama aabbayaalka socda ee safka ku jiro ee cadowga la xisaabtamayane adinka ayay idinka sugayaan kaalmo ilaahay ka sokow inaad micnaha marka hawsha aan ku jirnana howl dhow ma ahan waxaan qaadanayna annaga waa jihaad ee wax annaga aan bilaabaynana ma ahan nabiga sallallahu alay wasallam ayaan ugu dayanaynaa waana jiraa insha allahu tacaala sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a haweenka ku dhaqan degmada ceel cali iyagoona faahfaahin ka bixiyey hadeedihii ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira يا أبطال نقدم لكم هدية بسيطة وقلوبنا معكم وواصلوا جهادكم واصبروا إن الله مع الصابرين والسلام عليكم anagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan maanta hadiyaad kala duwan aan ugu diyaarinay wiilasha walaalaheena ah oo kurumaha ku jiro oo cadowga la xisaabtamayo ee dhaxantayda u taagan siday dadka walaalaha muslimaadka ugu dulqaadi lahaayeen gaalada saliibiga ah ee gumeysiga ku imaada wadankeena waxaan leenahay walaalayaal garabkiina ayaan nahay markasta heel iyo hoob ayaan nila garab taagan nahay ducada ayaan nila garab taagan nahay caagadaha aan diyaarinay tiradooda waxaa waaye laba boqol soddon iyo laba caag bus timirta aan diyaarinay waxaa waaye soddon iyo todoba kartoon iyo hadiyaad fara badan waxaan leenahay walaalayaal sabar iyo iimaan allah idinku siiyo furmaha aad ku jirtid xarakada hadafka iskay wadeen waa hormariyeene hantaaqbay kurtoodooda noqdeen hor iyo baaruude waa wadahalyey miiranoo hubanti weeyaane bufeyska mahadsane waayaday orodka haayeene annagoo hareeraha tilnay gaal ku heeseene intay hareerta igamarax hurdahayaaye allow hayga hodin waan jeclahay hadalka kooda aamiin haweenka wilayaadka islaamiga ayaa si istabajooga hadiyado kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilayaadka mahadsanid casaam warbixinta casaam waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo isniina idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu